kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga somalilan ayaa sheegtay in xafiiska siyaasadda unsom uusan ka shaqayn karin somalilan madaxda somalilan ayaa sheegay in xafiiskan mandatekiisu ama waajibaadkiisa shaqo uu yahay taageerista dowladda soomaaliya iyaguna ay yihiin dal sida hadalka ay u dhigeen ka madax bannaan soomaaliya go-aankan ayay somalilan kaga dhawaaqday kulan khamiistii hargeysa ku dhex maray wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey nicolas k iyo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar ayaa sheegay in xafiiska siyaasadda ee unsom uu yahay xafiis ballaarinaya mashaariicda dowladda federaalk soomaaliya sidaas daraaddeedna aysan taasi somalilan dan ugu jirin maxamed cabdulaahi wuxuu sheegay in somalilan ay diyaar u tahay in qaramada midoobey ay kala shaqayso mashaariicda bani'aadnimo iyo dhinaca horumarinta waxayna ka codsadeen qaramada midoobey inay kordhiso mashaariicdaasi haddaba qodobkaasi ayaannu ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo marti uu ku yahay maxamed cumar carte qaalib oo muddo dheer duulaansiyadda ka soo shaqaynayey siyaasaddana wax ka bartay maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya inta uu barnaamijka socdana waxaa maxamed su-aale ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo jooga meelo kala duwan horta marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baad umahadsantay marka xiga arrinta somalilan ay sheegtay ee ah in xafiiska qaramada midoobey ee somalilan laga furi karin oo aanay raalli ka ahayn oo qaranimadeeda ay wax u dhimayso sideed u aragtaa wallahi runtii horta dal kastaaba wuxuu leeyahay maxaa la yidhahdaa diblomaasiyad laakiin taagan saddex arrimood oo siyaasadda marka diba arrimaha dibadda laga hadlayo saddex arrimood bay ku taagan tahay saddexdaa arrimood ay dhidibada ugu aastina waxaa kamid a ko in wax kasta lagu dhamayn karo diblomaasiyad laba in maxaa la yidhahdaa difaaca danaha iyo dalkaba ay noqoto saddex maxaa la yidhahdaa inay noqoto horumarka in laga shaqeeyo markaa markaad eegto go-aankoogan khamiistii ay gaareen dowladda somalilan waxaad arkaysaa in ay ugu badan tahay inay difaacayaan danaha oo somalilan ay u arkaan inaanu xafiiskan u shaqeyn taasna waxa ku sababeeyeen in markii hore mandate-ka la siinayay xafiiskan unsom ay ku salaysan tahay sidii loo kobcin lahaa dowladda federaalka ahaa federaalka ee soomaaliya oo aanay ku jirin mandatekeeda la shaqaynta tooska ah ay la shaqaynayso somalilan marka sidaa la ajligeed way ku adkaanaysaa siyaasiyan inay halkana ka ogolaadaan oo xitaa way ku sheegeen go-aankii ay soo saareen way ku sheegeen inay yidhaahdeen waxaa ka shaqeynaya xafiiskan uu ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa federaalka marka taasaa keenaysa oo ku adkeynaysa inaanay u suurtooday inay inay u ogolaadaan inay maxaa la yidhahdaa maalinkan maanta ay ka xafiisku ka furmi karayo somalilan qaramada midoobe markaan ka fiirina dhinaceeda ergeygan qaramada midoobe ee somalilan tegay ee lagu soo yiri halkan xafiiskiina kama furan kartaan waxaan ognahay qaramada midoobe inay la socoto in somalilan geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuushay sidii madax banaanideeda loo aqoonsan lahaa oo dowlad la aqoonsan yahay oo soomaaliya ka gooda ay noqon lahayd dhanka kale qaramada midoobe waxay aqoonsan tahay soomaaliya inay tahay wadan mida marka labada siyaasadood oo isdiidan iyadoo og in xafiiskii qaramada midoobey ay tirahdo waxaan ka furaynaa somalilan oo waxaan u bixinaynaa xafiiska siyaasadda qaramada midoobey ee soomaaliya oo haddana ka furan somalilan gudaheeda diblomaasiyad ahaan iyo markaad fiiriso qaabka loo macaamilo maxaa keeni kara in maamul aan ogolayn maamul kale in gudihiisa laga furo xafiis ka shaqeynaya adanahiisa horta runtii de waxay ku socdaan waad saad sheegtee maxaa la yidhaahdaa go-aan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe kasoo baxay oo resolutionkaas qaraarkaasna uu odhanayo in in in in la bedelo xafiiskii hore siyaasadda ee la odhan jiray unpos in loo bedelo xafiiskan cusub iminka marka taasna ay weliba la sii siiyey mandate ah inay kala shaqeeyaan mandate-ka ay kala shaqeynayaan ama maxaa la yidhaha shaqada doorka ay ka ciyaarayaan siyaasadda soomaaliyana ay tahay sidii loo xoojin lahaa dowladda federaalka marka iyagoo taa ka duulaya ayay noqotay qasab in maadaama ay u arkayaan in soomaaliya ay mid keliya tahay ayay qasab noqotay inay markaa inay xafiis ay ka furaan oo xafiiskii hore unpose ka furaan jiray hargeysa in kii lagu bedelo kan cusub laakiin dowladda somalilan uma arag uma aragto taas inay tahay danteeda because waxaad moodaa inay u arkayso haddii ay ogolaadaan siyaasiyan micnaheedu waxa weeyaan in federaalkii ay ka ka mid yihiin federaalkiina iyagu kamay qayb qaadan hadday noqonayso road markii hadday noqonayso constitutionkii la sameynaya dowlad ahaan kamay qayb qaadan oo may ahayn wax ka cid kamid maxaa la idhahdaa kamay ahayn xubnihii kamidka ahaa may ahayn marka taasaa aada ugu adkeynaysaa inay inay inay inay aqbalaan haddii markaasi kale aan u dhignana waxaad waxaad arkaysaa iyada lafteedii markii go-aankan la sameynayay qaraarkan la sameynayay laga sameynayay u n ka waxaad moodaa inaan talada ama maxaa la yidhaha qaraarka markan laga soo go-aaminayay inaan tala badan lagaga yeelan xagga siday u noqon doonto suurtagal ama meelmar uga noqon karayso inay somaliland oo kale aqbasho taasaad moodaa inay meesha ka maqnayd oo xataa haddii ay noqon lahayd in qaraarku uu yidhaahdo wada shaqaynta aan la shaqaynayno ama xasiisku la shaqayn doono maxaa la sida somaliland oo kale marka way suurtoobi lahayd inay markaa ogolaan laakiin ha waxaad arkaysaa inaana xitaa qaraarku sida qaabku u dhigan yahay inay ku adkaanayso somaliland ay aqbasho maxaa la yidhaahdaa xafiiska furitaankiisa waa gartay marka waxaad soo hadal qaaday oo carabka ku dhufatay xafiiskii hore ee qaramada midoobey ee midkan umbo unsum uu bedelay ee umbos la oran jiray ee mahiigo oo madaxda ka ahaa markii ugu dambeysay xafiiskaas somaliland wuu ka furaa oo hargeysa ayuu ku yaalay laan ka mid ah marka waxyaabahay ku kala duwan yihiin umbos iyo unsom oo maadaama somalilan umbos ay aqbashay oo ku dhex yaalay in hadda unsom ay diid waxay ku kala duwan yihiin maxay yihiin horta waa mide kii hore markaad eegto qaraarkii hore umpos lagu sameeyey waxaad arkaysay inay ku jirtay qodob odhanayay inay kala shaqayn doonto maxaa la yidhahdaa soomaaliya iyo iyo somaliland kala shaqayn doonto khilaafka ka jira maxaa la yidhahdaa xaggan gobolada bari marka waad arkaysay inay de ay jirtay muhiimad la saarayay in ay ka shaqeyso in inay kala shaqeeyaan dowlad labada maamul ay kala shaqeeyaan waad arkaysa laakiin kan qaraarkan cusub wuxuu ku kooban yahay oo keliya waxa weeyaan wa waa dowladda kumeel gaarka waxaan jeeda dowladda federaaliga ayuu ku kooban yahay marka taasaa ka ka duweysa furitaankii xafiiskii hore umpos iyo xafiiskan imika markaad fiiriso qaabka qaramada midoobey iyo diblomaasiyadda caalamka u shaqeyso ma dhici kartaa in xafiiska qaramada midoobey soomaaliya unsom laan ka mida oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka iyo bani-aadnimada sida somalilan ay ogoshahay laga furo somalilan siyaasadiina laga daayo oo soomaaliya lagu ekeeyo arrintaa suuragal ma tahay horta runtii markanu waxna waa waxa weeyaan dee waa xaqaa'iq jira geyga soomaalida ka jira oo ma maaha arrimo maaha arrimo caadiya laakiin waxa weeyaan waa arrimo ka duwan oo aan caadigii ka ka tagtay oo imika dib la doonayo in maxaa la yidhaha wax badan dib loo dibdhis iyo dib habeyn lagu sameeyo saana waxaan u leeyahay waxaa keenaysaa muhiimadda ay u leedahay mathalan somaliland ay u leedahay mandaqada ayaa ku kalifaysa in ay oo hadday tahay dhinaca dhinac amni weliba khaasatan maantana soomaalida marka lala dhaqmayo waxaa la inta ugu badan lagala dhaqmaa waa dhinaca amniga marka mandaqada muhiimadda ay u yeelatay ayaa ku kalifaysa inay sii socoto wada shaqayntii maxaa la yidhaahdaa qaramada midoobey iyo somaliland ay sii wada shaqayso iyadoo laga yaabo inaanu xafiiskii unsom aanu ka furayn laakiin haddana qasab bay ku tahay inay mandaqadii ka shaqayso oo hadday noqonayso xaggii maxaa la yidhahdaa development horumarka barnaamijyada horumarka hadday tahay iyo hadday tahay macaawinooyinka kaleba mid kalena waan kuu sheegayayo waa la isu baahan yahay labada labaduba way isu baahan yihin oo haddaan imika dib u raacdo intii muddadii ay qaramada midoobey mashaariicdeeda ay ka socdeen xaggan iyo somaliland ama guud ahaan markaad soomaaliya aada eegto waxaad arkaysay in in in in in inta ugu badan ay tegaysay somaliland sababtuna waxay ahayd si loo xaqiijiyo ama loo aq loo xaqiijiyo outcomeskii ama maxaa la in la helo natiijadii loo baahnaa waa in ay mashaariic la fulin karaya laga fuliyaa dalka gudihiisa marka marka laga fulinayo somaliland wax la taaban karaya oo lagu xisaabtami karaya ayaa sidaa la ajligeed waa la isu baahan yahay oo qoladan laftooda waxay u baahan tahay qaramada midoobey waxay u baahan yihiin inay xaqiijin karayaan in mashaariicdii oo si sanadka dambe markay dalbadaan miisaaniyad miisaaniyadoodii ay u noqoto miisaaniyad wax la taaban karaya lagu sameeyey marka aniga say ila muuqato inkastoo qaraarkan uu yahay qaraar siyaasiya oo difaaca danaha somaliland ay tahay laakiin haddana wada shaqayntii kolleyba way sii soconaysaa imika waynu ognaho xataa maxaa la yidhahdaa waa kan de shirkan september loo balansan yahay oo inay e udu ay samayso maxaa la yidhahdaa ay barnaamijyada iyo iyo wixii ay dhaqaalihii ay ku ay ku kaabaysay
guud ahaan sooma soomaaliya ay meesha ay jirto marka kulley kulle qaybteeda way ka helaysaa waayo lama kala saari karayo haddaad tiraahdo maadaama ay xafiiskii diideen anana waanu ka kala kala ware waanu ka joojinaynaa wixii waxay keenaysaa xataa iyaga laftoodii baa u baahan oo ay u baahan tahay in inay muujiyaan inay cid kastaba cid kasta ay gaarsiiyeen macaawinooyinkii iyo iyo barnaamijkii horumarkee loo baahnaa aad baad umahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa dhegeyste ayaa qadka ku jira nagala soo xiriiray dalka china dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa axmed cilmi marka ugu horeysa aad baan idiin salaamayaa mr maxamedna aadaan u salaamaya waxaan umalaynayaa marka laga hadlayo topigan ah xafiiskan cusub u n ka ee somalilan ay diideen laga furo qeybkiisa siyaasadda hargeysa aniga waxaan aaminsanahay marka fikirkayga markaan ka hadlo somalilan inay khasaare u keento maogata faa'ido u keeni mayso maxaa yeelay xafiiskan soomaaliya marka laga hadlayo dhowr magaalo ayaa loo qorsheey in laga furo oo ay kamid tahay somalilan muqdisho puntland iyo baydhabo waxyaabaha ugu badan ee ujeedkiisa ay yahayna waa in dowladnimada soomaaliya in xafiiska uu ka shaqeeyo shaqaalaha faraha badan ee ajaanibta xafiisyada u n ka ka shaqeynaya in rag soomaaliya lagu bedelo marka xafiiskan la sameynayana u n ka ugu ogaa in somalilan ay mar walbaba ku dhawaaqdo inay waddan madax banaan tahay laakiin aysan ictiraaf weli helin wayna ogaayeen inay iisheeg somalilan ay kamid tahay soomaaliya inay kamid tahay weli aysan ictiraaf weli helin marka diidmada ay diiday somalilan aniga waxaan u arkaa fashil inay u keeni karto siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan halkaana waxaa shaqo badan ku weyn doona dhalinyarada shaqada la-aanta ku haysa hargeysa ee jaamacadaha dhigta ee weliba maadooyinkan international relationshipka loo yaqaano bartay iyo kuwa luuqadaha ku hadla ee xafiiska haddii la furi laha xafiiskan waxaan aaminsanahay xafiiskii hore mahiiga wax badan oo ka duwan yahay xafiiskan waa xafiis caalami ah oo weyn wuxuu la la jaan qaadaya kumeelgaarkii dowladda soomaaliya ee ka baxday ayuu la jaan qaadaya shaqaalo fara badan ayaa ka shaqayn lahaa oo dhalinyaro fara badan oo maanta jaamacadaha hargeysa ka qalin jibisay oo waxbaratay oo languageka iyo international relationshipka iyo siyaasadda iyo sida adduunka wada xiriiro baratay ayaa horta halkaa shaqo ku weynayso waxaan weliba maqlayay maalmihii lasoo dhaafay mid kamid ah guddoomiyaasha xisbiga mucaaradka somaliland oo leh dhalinyarada iyadu waxay u tahriibayaan muqdisho shaqa la-aan darteeda marka aniga ra'yigayga waxaan aaminsanahay somaliland inuu fashil u keenayo inay diido in ay inay inay diido in xafiiskaa la furo waxaana taa ay umalaynayaa in kulley iyaga un dib ay ka sixi doonaan marka laga hadlayo adduunka weli umuusan aqoonsan dowlad madax banaan weli umuusan aqoonsan inay tahay gobolka madax banaan soomaaliya weli waxay un hoos tegayaan dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaana kula talin lahaa kulley siyaasiyan inay iska eegaan siyaasadda arrimaha dibadda marka aan usoo noqdo su-aal ayaan weydiin lahaa doctor maxamed marka laga hadlayo xafiisyada noocan oo kale oo u n ka ay ka furanayaan soomaaliya iyo soomaaliya qeybaheeda kala duwan markay ka furanayaan furistaankiisa ma waxaa lagu salaynaya ma go-aan kasoo baxa golaha u n ka mise waa go-aan golaha qaramada midoobey guud ay gaaraan mise golaha ammaanka unbaa qaata su-aal noocaas su-aashaas oo weydiin lahaa su-aasha kale oon weydiin lahaa waxay tahay ku saabsan somaliland maadaama weli uusan adduunka dowlad u aqoonsan inay diido xafiis noocaana in laga furo muxuu dhiba u keeni karaa siyaasaddeeda arrimaha dibadda labada su-aal waa weydiin lahaa aad baan idinkugu mahad celinaya aad baad umahadsan tahay doctor axmed cilmi iyo aragtidaada waad maqlaysaa maxamed cumar carte qaalib su-aasha dhegeystahaasuu naga soo weydiiyey dalka china laba su-aalood buu weydiiyey oo mid waxa weeyaan marka xafiiskan oo kale la sameynayo sidee loo sameeya taa waxaan filayaa inay iska caddahay oo waxa weeya golaha amniga ayaa ayaa qaatay qaraarkan in dib loo bedelo onpos laga bedelo oo mandate cusub la siiyo xafiiskan marka taas waxay ka soo baxday arrimaha soomaaliyana inta badan waxa waxa waxaa laga maamulaa ama inta badan ay qaraaradu kasoo baxaan waxa weeyaan waa waa waa golaha amniga way jiraan qaraaro kasoo baxa general assemblyga ama golaha golaha guud ee qaramada midoobay laakiin kuwaas inta badan waxay ku waxay ku saabsan yihiin qaraaro ama ama ama sharciyo ayay u badan yihin inta kas inta in badan oo kasoo baxda laakiin kan basically waxa weeyaan wa waa golaha ammaanka ayuu kasoo baxay su-aasha kale ah siyaasadda soma somaliland waxbay u dhimaysaa waa laga yaabaa inay inay inay inay udhi inay u dhinto waana laga yaabaa in aanay udhimin waa laga yaabaa inay udhinto waxaa laga yaabaa inay saynu arkayno ay ku keento in sidii hore macaamilkii hore inay ku yara adkaato gees kalena waa laga yaabaa inaanay ku noqono ana ku sheego waxaweye muhiimadda ay somaliland ku leedahay mandaqada ayaa waxay ka dhigaysaa lagama maarmaan in lala in lala in lala xaajoodo oo mar walbaba maxaa la yidhaahdaa ay dee ku ay wada wada hadalku socdo marka taasaa keenaysa inaanay inaanay si inaanay inay gees ahaan ay ku keento oo waa tii iyagoo mathalan diiday inay kasoo qayb galaan shirkii london haddana uu kasoo baxay communiquegii markii lasoo saaray qodob kasoo baxay ahaa in lasii in in in in lasii dhiirigeliyo wadahadaladii soomaaliya iyo somaliland iyo at the same time in lasii dhiirigeliyona iyagana wixii ay xagga barnaamijyada wixii developmentkana inay sidoo kale lagu dhii marka waxaad arkaysaa inay mar walbaba ay muhiimadda ay ku yeelatay labayo labaatankan sannadood ee ugu dambeeyey ay keenayso inay in in in lala lala sii wado wadahadalkii iyo xiriirkii diblomaasiyeed ee jiray tanna waanigii kuu sheego dal kastaaba ama dawlad kastaaba waxay leedahay siyaasad siyaasadaasna waxay ku salaysan tahay inta badan waanigii kuu sheegay diblomaasiyad iyo difaac iyo maxaa la yidhahdaa iyo horumar maanta mathalan marka laga hadlayo shaq horta dee xafiis la xafiis keliya oo la furay shaqo la-aanta somaliland ka jirta wax weyn kama tarayo waxaa laga yaabaa hadday u bataan imakaba umpus waxaa ka shaqaynayay ilaa shan ilaa toban qof waxaan ka badnay oo macal ajnabi iyo soomaaliya laakiin markaad guud ahaan eegto dadka ka shaqeeya un ka ilaa shan afar boqol iyo shan iyo siddeetan baa ka shaqeeya somaliland marka la joogo intaasna waa maximumkii ugu badnaa haddii xitaa imika wax lagu daro waxaa laga yaabaa inay ilaa ilaa afar boqol oo kale ama waxan kaas ay noqoto marka markaad gees ka eegto de horta wax weyn oo ay ay shaqo la-aanta ka baahsan ay ka taraysaa ma jirto laakiin haddana de waa wax uun waxay sii yareynaysaa un mar walbaba tiradii dadkii shaqada lahaa ayay sii yareynaysa marka yani waa run inay de waxa laakiin muhiimaddu waa developmentka ama horumarka ee socda ee ama ay civil society-ga ha noqoto ama maxaa la yidhahdaa dowladda la shaqaynta dowladda ay la shaqaynayaan ha noqoto waa kuwa weye kuwa inta badan wax wax badan ku kordhin karaya shaqa la-aanta somalilan xafiiskan qaramada midoobay laga furi lahaa somalilan iyo ay diiday ma laga yaabaa inay wax badan oo xafiiskaas siyaasad ahaan ku xiran ay weyso mase laga yaabaa qaramada midoobay laftirkeedu iyadoo haddaanay xafiiskaa ka furin hargeysa waxa iyadoo naftirkeeda baahi ah ay u qabto xafiiskaa furidiisa
way wanaagsanaan lahayd in xafiiska la furo way wanaagsanaan lahayd inay w inay wada shaqayntu toos noqoto way wanaagsanaan lahayd maxaa la yidhahdaa laakiin hadi had run ahaantii baahi weyn oo caynkaasoo kaga xidhan inay shaqadeedii ay qaban karto meeshii kuma jirto waxa keliya la odhan karaya waxa weeyaan in in sidii loo xoojin lahaa oo si looga heshiiyo oo mar walbaba aanay arrimahan oo kale aanay u iman in aada loo xoojiyo wadahadalka somaliland iyo soomaaliya in la xoojiyo oo ay ka soo baxdo marka natiijo wanaagsan oo labadaba labada dhinacba ay raalli kan ka yihiin taas marka waxay yareynaysaa waayo imika waxaad moodaa wadahadaladiina gees waa laga dhiirigelinayaa gees kalena waxaad moodaa in haddana consolidation wax la yidhaahdo oo ah in awood ururin lagu sameynayo ama awoodsiin lagu sameynayo ka weyn maxaa la yidhahdaa oo oo de dowladdii federaalka ahayd marka tiina waxay wiiqaysaa maxaa la yidhahdaa awooddii kale ee ama ha noqoto wadahadallada ayaad moodaa inay wiiqayso waxaana loo waxaana kaas keenaysaa in mar walbaba siyaasad yani radicalized ah ama xagjirsan ay meeshii timaado qoleenka international communitygana waxaa looga baahanya iyaga laftooda sidoo kale inay inay dhiirigeliyaan inay inay taasu iman karayso miiska inta la wada yimaado laga wada hadli karayo arrimaha lagu dhamaysan karayo iyadoo si nabada oo wanaagsan lagu dhamayn karayo waa mahadsan tahay dhegaystaha ugu dambeeya eqadka ku jira ayaan soo gelinayaa waktigeena wuxuu marayaa gebagabo dhegayste magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa aadan xasan cabdiraxmaan oo kasoo hadlaya manchester aragtidayda haddaa kusoo boodo anigu waxay iila muuqataa markaan arkay warkii kasoo baxay kulankii xalay ka dhacay hargeysa in maamulku uu uu iska cayriye ama iska fogeeyey kii danta u ahaa kii dhibaatada bulshada iyo deegaanka iyo wixii oo dhan yani ummadda meesha degan u keenayeen oo u reebtay marka la yidhi kii dhinaca gargaarkaynu kala shaqaynaynaa anu in badan baan joogay hargeysa oo wax badan baan ka arkay hay-adaha gargaarka wax inay qabtaan iima muuqato oo inay dadka curyaamiyaan in yar shaqaale inta laga dhigo gaariyaal lagu qaadqaaday iyo siminaare yaryaroo hodheele inta lagu qaqabto waxaan micno u sameynayn dadkii lagu mashquuliyo wax soo saar lama sameeyo de wax kale oo faa'iido meeshii faa'iido ma geeyaan laakiin xafiiska siyaasadda waxa uu ay hargeysa doonaysa waxa weeye inay dunida ka hesho aqoonsi waxayna kala dhiilgarayn kartaa ama kala hadlahayd wuxuu ahaa xafiiskan ay isla diideen haddii uu xafiiskan ula imaanayay inuu ay ku tuhmeen ama ay ku arkeen inuu fidinayo mashruuca federaalka dowladda soomaaliya yani marka waxay u gudbin karaan aragtidooda iyo waxa ay ku diidan yihiin marka inay kala shaqeeyaan kaabay ahayd kan kalena ay iska fogeeyaan anu waxaan u arkaa inay maaragtay taa waa aragtidayda igaarkaa marka sidaas baan aaminsanahay wa waa mahadsan tahay aadan oo manchester naga soo wacaya haddaad qabto su-aal aada weydiinayso maxamed cumar carte qaalib oo barnaamijka marti ku ah wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a su-aal kooban waxa weeye ma ma muuqataa in maamulku uu diidan yahay wixii danta ahaa ee ciddi uu kala hadla uu iska fogeynayo madax banaanida uu doondoonayo aada baad umahadsan tahay haye maxamed ah thank you wa aadan u mahadsan yahay horta runtii aan su-aasha ku dambeeyo laakiin waxaan jeclahay tan maxaa la yidhaha aadan uu taabtay u leeyahay tii gargaarkana waa way soo dhaweeyeen oo oo dhibaatada ku haysay tii kale siyaasaddana way fogeen run ahaantii markaad eegto ama u n ka ha noqoto ama ama international community guud ahaan markaad eegto runtii wax badan way ka qabtaan dalka waanay kusoo kordhiyaan lama odran karayo tii xumayd baa lasoo qaatay bilcaks xagga horumarka iyo developmentka maxaa la yidhaha gargaarka intuba waa waxyaalaha wanaagsan ee dhinaca ay soo qaateen tan kale siyaasadda markaad usoo noqoto yacni xafiiska siyaasaddu intii hore o dhan baynu ka hadal maxaa la yidhahdaa inuu ka shaqeeyo horta basically iyagu waxay ku diideen markaad eegto waxay weeyaan waxay leeyihiin wuxuu wuxuu wuxuu ka turjumaya ama uu dhiiri ama uu dhisaya waa waa federaalka aad baad umahadsan tahay maxamed kasoo qaybgalkaaga ama ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad marti ku ahayd waanu kaaga mahad celinaynaa dhammaantayada aad baad umahadsan tahay colaad intaa ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa maxamed cumar carte qaalib oo muddo dheer siyaasadda iyo diblomaasiyadda ka soo shaqaynayey maxamed ayaa barnaamijka ka qayb qaadanayay isagoo ku sugan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya intii uu barnaamijka socdana waxaa su-aala weydiiyey qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaano allah